labadan qarax oo ahaa kuwa isxixiga ayaa midka koowaad wuxuu ka dhacay jidka dhanka madiine kasoo gala garoonka muqdisho in yar kadibna qaraxa labaad oo la sheegay inuu ahaa kii ugu xooganaa abade ka dhaca muqdisho ayaa ka dhaca meel aan ka fogeyn albaabka hore laga gala xarunta xalan oo ay degan yihiin ciidamada amisom ruux goobjoog ahaa ayaa v o e da uga warrama siday waxu dhaceen aniga markii ugu horraysa xabadaan maqlay xabadaha markaan maqlayna waxaa ku xigay qarax qarax markaan maqlay oo aan meel ku gambadayna waxaan soo baxay dadkiioo qaylinaya iyo a iyo dhaawaca daldal dhaawacii baan daldal ka bilownay iyo wixii adiga khasaaraha inaan caawino de markaa caawinaanta bilaawnayna xabad kaleeta qarax kaloo weyni badana dhacay gaari weyn oo meesha dhaafay oo xoog ku dhaafay baa qarax kala sameeyey marka markaan soo yaacnoon dadkii daldala aan maagnana waxaan arnay guryihiiyo baaba'ay oo ay dadkiidii ku fadhiyaan annaguna ma bixin karna haddee dad ku fadhiyaan annagana ma hubno ilaa hadda markaan dambey burbureen marka dambe aad u burbureen dhismayaasha ku yaala hareeraha wadada gasha garoonka muqdisho kuna dhow albaabka laga gala xalane ayaa guud ahaan noqda kuwa dhulka la simay oo aan la aqoonsanayn inay ahaayeen dhismayaal meesha ku yaala muddadii lasoo dhaafay dhismayaasha uu burburku soo gaara waxaa ka mid ah dhismaha hotelka biis oo inta badan ay degaan shaqaalaha qaramada midooba waxaana indhahaygu ay qabanayeen askari caddaan ah oo sheegaya in shaqaale u l ay ku jiraan gudaha kuwaasi oo la soo xiriiray
naagta meesha laga bixiyey waxay ii sheegtay labadii qof oo la socotay inay ku hoos jiraan meesha taleefon mshadeertaan
axmed cali wuxuu ku jiray mid ka mida guryaha burburku soo gaara waxaana dhinta wiil ay daris ahaayeen oo magaciisa igu sheegay cabdirisaaq waxaana dhaawac soo gaara gabar iyana guriga la deganay sida uu fiooda uga warramay wallaahi intaa xaqiijinaa dariska waa wiil dariskoo weyn aa ku dhintay iyo gabar walaashiisa oo dhaawac oo dhaawac culus ahayd ayadana lugta eh dhinacaas eh iyo wiil kale oo ka yaroo asna la dhistay oo asna dhinacaas iyo gadaal dhabarka wax ka soo gaaray tirir isla markiina waa la qaaday gurigan waa aan ku jirno waay gurigaana deganahay sidoo kale zaaid waay bismi gudoomiyaha degmada wadajir axmed cabdulle ayaa u sheegay idaacadda v o a inaysan weli caddayn karin khasaaraha ka dhashay qaraxyadan balse dhismayaashii ku yaala hareeraha wadada guud ahaan ay burbureen qaraxyo waaweyn oo runtii aan dhihi karno dee tankiisa iyo dadka ku shuqulka laaan u dhaafayna laakiin qaraxyo aad u waaweyn gaar ahaan midka halkan ka dhacay oo aad u weyna ayaa halkan ka dhacay nasiib wanaag runtii dadka meeshuu muxuu ahaa way way ka tira yaraayeen meelaha ay muxuu aha si iyagu rajaynayeen way ka tira yaraayeen waxaan rajaynaynaa walow ay weli nambarka rasmiga oo soo bixi doono waxaan rajaynaynaa inay khasaaradii ay ummaddan la rabeen ay ka yar tahay burburkusa aad u badan yahay runtii muxuu ahaa dadka ilaa hadda waa la soo saarayaaoo guryahaana ku dumay qaarkood inta kalena hadda istaalada loola cararay cabdifataax cumar xalanaha fayaanka maamulka gobolka banaadir oo goobta soo gaaray qaraxyada kadib ayaa u sheegay idaacadda v o a ilaa iyo hadda inaysan haynin khasaaraha saxda ka dhashay qaraxyadani waxau se xuseen ay socdaan gurmade dadka loo fidinayo dhismayaashuna ay soo burbureen waxaan rabaa inaan si horu dhaca idinkugu sheego in qaraxuna dhacay gurmadka degdega ah ee dawladda hoosan ay shaqadii hayaan waana qaraxii ugu weynaa ee ebed ka dhaca muqdisho ka dhaca weeyaan cadowgu ilaahay baa ku mahadsan goob shacbigu ku yar yihiin bay ahayd oo aan deegaan shacbi ahayn buu ka dhacay waa ujeeddaan meesha burburtay iyo guryaha burburay dhammaantoodba marka khasaaraha oo rasmiya markii la tiro koobo oo laamaha ku shaqada la soo gudbiyaan baan idinla wadaagaynaa insha allah haddii lahay idmo waxaan idiin xaqiijinayaa qaraxuna waa dhacay dhimasho iyo dhaawacna way jiraan khasaaraha rasmiga ma hayo waa soo gudbinaynaa insha allah haddii lahay idmo labaduba baabuur la qarxiyey bay ahaayeen isbitaalka madiine waxaa la gaarsiiyey afar iyo toban ruux oo mid ka mida uu meyd yahay sida idaacadda v o a u sheegta madaxa caafimaadka isbitaalka madiina duuliya maxamed cali waxaa ka dhacay qaraxyo oo ay kusoo dhaawacmeen dad afar iyo toban qofood ah hal qof ka mida wuxuu ahaa qof dhintay meyd baa noogu keenay saddex iyo toban kale waxay ahayn dad dhaawacyo kala duwan qaba dadkaas dhaawacyadeeda waxay isugu jireen kuwo fudud iyo kuwo culus waxaan rajaynaynaa inay haddana xaaladooda soo fiicnaan doonto digtor cabdiqaadir xaaji aadan ah madaxa bukaan larooryada amiin ambalaas ayaa u sheegay idaacadda v o a in goobtay ka soo qaadeen todobaiyo toban ruux oo qaba dhaawacyo afar meydana goobtay kusoo arkeen saraakiisha hay-adda amiin ambalaas ee goobta tegay waa markii labaad oo qaraxyo waaweyn ay ka dhacaan wadada dhanka wadajir kasoo gasha garoonka muqdisho taasoo khasaare dhimashii dhaawac saabtay iyadoo qaraxyadii maanta dhacana lagu sheega inay ahaayeen kii u khasaaraha badnaa marka laga hadlayo burburka deegaanka soo gaaray taasoo meelaha qaar wadaduba ay duntay عبد القادر اوكي في او اي مقدشو